فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ciidamo etoobiyaan ah oo qaraxyo waaweyn lagula beegsaday gobolka gedo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona virus iyo dadkii uu dhintay dowladda federaalka ah maciil bay u qabtaa dugsiyada qur-aanka kariimka iyo guud ahaan diinta islaamka waraysi ayaanu idiin haynaa nabadoon ka hadlay qalqalka dhanka amniga ah ee puntland ay wajahayso sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah munaasabad loo qabtay arday tartan qur-aan akhris ah loogu soo gebagabeeyey degmada saakow u diyaargaro baragsayaalla barnaamijka dhuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي ciidamo etoobiyaan ayaa maanta qaraxyo waaweyn waxaa lagula beegsaday gobolka gedo weerarkii afraad ayaa maanta lala beegsaday ciidamo etoobiyaan ah oo marayay deegaan ka tirsan gobolka gedo iyagoo ku socday waddo aada dhanka magaalada baydhabo inkasta oo aynaan ogeyn in magaaladaasi ay ku wajahan yihiin iyo haddii meelo kale u qorshaysan yihiin saddex qarax oo waaweyn ayaa askarta etoobiyaanka oo lugeynaya waxaa lagula beegsaday deegaan magaalada luuq labaatamayo kilomitir ka xiga dhanka gobolka baay qaraxyada ayaa waxay haleeleen askarta oo lugeynaya waxaana halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare inkasta oo aanan tiro rasmi ah oo dhimasho iyo dhaawac ah helin waxaa la arkayay holac iyo uurada qaraxyada oo cirka isku sii shareeraya waxaana joogsaday socodkii ciidamadu ay ku jireen isniintii shalay ay ahayd markii ciidamadan deegaan aan midka maanta lagu weeraray ka fogeyn weerar foolka fool ah oo qiyaastii saacad socday uu ku qabsaday qaar ka mid ah milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa askartan dhabaha u galay waxayna taasi keentay in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh la gaarsiiyo diyaaradaha qumaatiga u kacay ee etoobiya ayaa halkaasi dhowr mar ka degay waxa ayna qaadeen meydadkii iyo dhaawacyadii axaddii ayaa deegaan kale oon halkaa ka fogeyn isla ciidamadan waxaa lagula beegsaday laba qarax oo waaweyn kuwaa oo la aaminsan yahay in khasaare xoog leh ay u geysteen mid ka mid ah qaraxyadaasi waxa uu haleelay saraakiil meenabaarayaal ah oo ciidamada hor socday kan kalena waxa uu qabsaday gaari ciidamo ay saarnaayeen maalintii ka horreysay oo sabti ahayd ciidamadan inta u dhexaysa luuq iyo doolow ayaa sidaas oo kale waxaa lagula beegsaday qaraxyo askarta etoobiya iyo kuwa shisheeyaha kale ee dalka duulaanka ku jooga ayaa mar hore waxay ka quusteen in gaadiidka toos ay ugu safraan waxayna waddooyinka maraan iyaga oo lugeynaya gaadiidkooduna ay tartiib u daba socdaan tanina waxa ay muujinaysaa sida ay uga niyajabeen dagaalada ay soomaaliya uga jiraan islamarkaasina ay u og yihiin in waddooyinka ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ku diyaarsan yihiin miinooyinna ay ku duugan yihiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي caalamka waxaa aada ugu sii faafaya cudurka corona dad badan ayaa u dhintay kuwo kalena isbitaallada ayay jiifaan qalqal ayaa jira diyaaradihii iyo maraakiibtii ayaan shaqaynaynin dad baa guryaha ku go'doonsan looma tegi karo ayagana waxaa loo sheegay in aanay soo bixi karin wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona iyo dadkii u dhintay waxaa inooga waramaya maxamed daahir calisow oo la socday maxamedow sidee bay wax u jiraan maanta hagaag cabdulahi yaasiin jaamac aad baad u mahadsan tahay xanuunka corona virus oo faraba-an ku haya dunida gaar ahaan wadamada yurub iyo ameerika ayaa sababaya dhimasho aad u badan saacadba saacadda ka dambaysa iminka diiraddu waxa ay saaran tahay dalka maraykanka oo cabdilaahi oo cudurkan uu la degay waxaana muuqanaya in cudurka sidii la filayay dad badan uu ku laayay maraykanka maanta oo keliya dhimashada lasoo wariyey cabdilaahi aad bay u badan tahay tv-ga aljaziira waxa uu sheegay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay in xanuunka coronavirus gudaha dalka maraykanka ay ugu geeriyoodeen kun saddex boqol iyo afartan ruux waan hal maalin oo keliya cabdulaahiyow sidoo kale maanta cudurku waxa uu soo ritay soddon kun shan boqol shan iyo toban ruux oo ku kala sugan guud ahaan gudaha dalka maraykanka xaakiimka new york oo goordhow hadlay cabdulaahi waxa uu sheegay in magaalada new york oo keliya maanta ay ku dhinteen toddoba boqol soddon iyo kow ruux waxaana uu sheegay inay tahay tiro aad u badan oo maalin qura la diiwaan geliyey kuwaasi oo kasii saramaraya tirada maalmihii dambe lasoo sheegayey ee gudaha magaaladaasi ugu la-anaya cudurka corona new yorkna waxa ay ku jirtaa go'doon iyadoo dadka dhaqdhaqaaqyadooda la xanibay ayuu cudurku ku fidayaa gudaha magaalada mana jirto ilaa iyo hadda wax horumar ah oo laga sameeyey dadaalada dowladdu ay waddo oo ku aadan in cudurka ay xakamayso waxaana maraykanku uu cagta saaray una bilaabatay laba toddobaad oo donald trump uu ku sheegay inay noqon doonaan labadii toddobaad ee ugu adkaa uguna dhimashada badnaa ee maraykanka soo mara dhanka kale cabdullahi ow en shacabka maraykanka oo wajahaya musiibo waxay docda kale ku yaaceen seeladihii hubka halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay laga gatay hub aad u badan laanta dembi baarista ee f b i da maraykanka macluumaad iyo xogo ururin ay samaysay waxa ay ku sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay diiwaan gelisay xog ku saabsan ganacsiga hubka oo aad u kordhay gaarayna sida uu ahaa labaatan sano ka hor warbixinta hay-adda ay soo saartay waxay ku tiri waxaan ogaanay saddex dhibic toddoba milyan oo qof oo hub iibsaday tan iyo bishii maarso iyo bishaan hadda aynu ku guda jirno ee abriil waxaan ay hay-addu leedahay waa tiradii ugu badnayd ee la diiwaangeliyo tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sideedii f b i da maraykanku cabdullahi warbixintooda waxay ku sheegeen in hub ka badan laba milyan oo qori la iibsaday bishii maars gudaheeda ee aynu soo dhaafnay gobolka illinos oo ka mid ah gobollada hubka aadka looga iibsanayo ayaa lagu tilmaamay inuu yahay gobolka ugu iibka badan hubka waxaana halkaa lagu iibsaday ku dhowaad nus milyan qori oo kuwa darandooriga u dhaca ah waxaana kusoo xigay gobollada texas florida iyo california ganacsato u hadashay dukaanada hubka laga iibsanayo cabdullahi waxa ay sheegayaan inay iminka awoodi karin in hub cusub ay keenaan si ay u daboolaan baahida dadka oo aad u korortay marka waxaa muuqanaya in suuqyadayba hubka ay ka dhammaanayaan marka sababaha ugu weyn ee hubka loo iibsanayana cabdullahi waxa ay tahay in dalku uu cagta saaro xasarado ku aadan coronavirus shacabka maraykankana ay isboobaan marka ganacsatadana waa ishubaynayaan dadka aan ganacsiga ku lug lahaynna iyaguna waa ay ishubaynayaan si ay dukaamada u dhacaan haddii dhibaatada ay sii socoto waxaa mashquulaya laamaha dowladda sida booliska taasina waxa ay keenaysaa in dhibaato ayna soo gaarto sidaas ayaan hubka ku iibsanaynaa ayuu yidhi mid ka mid a ganacsatada maraykanka oo ka hadlayay hubka la iibsanayo halkaa maraykanka haddaan kaga gudubno tirkoob kooban oo daqiiqadihii ugu dambeeyey soo dhacay oo ku aadan caalamka iyo cudurka siduu u saamaynayo iyo dadka u dhintay ayaan dulmari doonnaa sbain haddaan ku bilowno cudurka maanta waxaa u dhintay shan boqol konton iyo lix ruux dhimashada guudna waxa ay noqotay saddex iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo toddoba ruux talyaaniga haddaan eegno ilaa hadda wararka waa laga sugayaa xilligan aan duubayo oo warbaahintu qaanadaha ay geliyaan dadka maanta cudurka u dhintay way bannaan tahay oo dowladda ayaa tirkoob looga fadhiyaa haddii ay soo sheegaanna waa soo gudbin doonaa biidnillahi alkariim laakiin si guud talyaaniga dhimashada aan ogeyn waxa ay gaaraysay lix iyo toban kun shan boqol labaatan iyo saddex ruux germany maanta waxaa ku dhintay afartan iyo afar ruux tirada guudna waxa ay ku sheegeen inay gaarayso kun sideed boqol konton iyo afar faransa iyaguna qaanadooda way bannaan tahay oo waa la sugayaa laakiin tiradii ugu dambaysay aan ogeyn waxay ahayd siddeed boqol soddon iyo saddex ruux oo shalay oo keliya geeriyooday china wax war ma aysan soo warin maanta iiraan waxa ay sheegtay maanta inay dhinteen boqol soddon iyo saddex ruux tirada dhimashadana waxa ay si guud u noqotay saddex kun sideed boqol toddobaatan iyo laba ruux ingiriiska aan u imaanno dhimashada maanta aad ay u badneed waxaana dhintay toddoba boqol siddeetan iyo lix ruux si guud tirada dhimashadana waxa ay noqotay lix kun boqol konton iyo sagaal ruux switzerland afartan iyo lix ruux ayay maanta soo diiwaan geliyeen oo dhimasho ah tirada guudna waxay noqotay siddeed boqol kow iyo toban ruux biljamka maanta waxa ay sheegeen inay dhinteen afar boqol iyo saddex ruux tirada dhimashadan waxa ay noqotay laba kun soddon iyo shan ruux netherland maanta waxay soo diiwaan gelisay inay dhinteen laba boqol soddon iyo afar ruux tirada dhimashadana waxa ay noqotay laba kun boqol iyo kow ruux canada waxa ay sheegtay laba iyo labaatan ruux inay dhinteen tirada dhimashadana waxa ay si guud u noqotay saddex boqol afartan iyo shan ruux austria waxa ay sheegtay labaatan saddex ruux inay dhinteen tirada guudna waxa ay noqotay laba boqol afartan iyo saddex ruux portugal waxa ay soo wariyeen inay dhinteen soddon iyo afar ruux tirada guudna waxay noqotay saddex boqol afartan iyo shan ruux brazil waxa ay soo sheegeen maanta inay dhinteen toddoba iyo toban ruux tirada guudna waxa ay noqotay dhimashada shan boqol siddeetan iyo kow ruux yahuudda waxa ay sheegeen maanta inay saddex ruux dhinteen tirada guud dhimashadan waxa ay gaartay lixdan ruux sweden haddaan aadno oo dad badan oo soomaali xataa ay ku dhinteen maanta oo keliya waxa ay soo diiwaangeliyeen boqol afar iyo toban ruux tirada dhimashadan waxa ay noqotay shan boqol sagaashan iyo kow ruux ruushka waxa uu soo sheegay kow iyo toban ruux maanta oo keliya inay dhinteen konton iyo sideed ruux ayayna dhimashada guud gaartay australia waxa ay sheegeen saddex ruux inay dhinteen tirada guud ee dhimashadan waxa ay gaartay afartan iyo siddeed ruux norway dhimashada laba iyo toban ruux ayaa laga soo sheegay sacuudiga haddaan eegno saddex ruux oo dhimashay maanta soo sheegeen tirada guud ee dhimashadan afartan iyo kow ruux ayay noqotay cabdillaahi ow een qaanada talyaaniga ee faaruqa ahayd intaan barnaamijka ku guda jiray ee aan idin dhaynayay tirada dhimashada ayaa waxaa soo kordhay oo lasoo buuxiyey booskii talyaaniga ee faaruq ahaa wakaalada wararka ee rayturs waxa ay sheegtay in maanta oo keliya talyaaniga ay ku dhinteen lix boqol iyo afar ruux iyadoo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan dowladda talyaaniga mexico oo maraykanka daris la ah kow iyo soddon ruux ayaa maanta dhimatay tirada guudna boqol labaatan iyo shan ruux ayay gaartay hungary waa sagaal ruux tirada guudna afarta iyo todoba ruux ayay gaartay marka cabdilaahi aad bay u badan yihiin dadka la-anaya warbaahintuna taagtaaka ayay usoo gudbinayaan waxaa laga yaabaa in saacadaha soo aadan tirada dhimashada ay sii korto laakiin wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa biidnillahi alkariim marka cabdullahi ow cudurkan coronavirus waxa uu layaab ku abuuray reer galbeedka ra-iisul wasaaraha ingiriiska xanuunka ayuu la ildaran yahay isbitaal ayuuna yaalaa weli qaybta degdega ah dowladda ingiriiska waxaaba ay sii diyaariyeen khabriyo dhowr ah iyagoo sheegaya inay shaki ku jirin isbitaalada inay ku dhiman doonaan dad kale oo iminka xaalad degdeg ah ku jira oo ra-iisul wasaaraha ingiriiska uu ka mid yahay marka cabdullaahi ow en anigoo adigii dhegeystayaashaba kumac salaamayn raba ayaa war degdeg ah soo dhacay inta aan ku guda jira tabintan aljaziira oo ka mid ah warbaahinta sida degdega ah wararka la xiriira coronavirus usoo tabinaysa waxa ay sheegtay wasaaradda difaaca maraykanka in goordhow ay ku dhawaaqday in tirada cudurka corona ee uu ku dhacay shaqaalaheeda ay kor u kacday iyadoo iminka ka sii saramartay laba kun lix boqol konton iyo toddoba ruux oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka waddamada carbeed haddaa waxa ka eegno cabdilaahiyo iyaga xataa warar bay soo tabinayaan laakiin tirada waa ay yar tahay tusaale ahaan wasaaradda caafimaadka ee jazaa'ir waxay sheegtay inay diiwaangeliyeen afartan iyo shan ruux afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka qatar waxa ay sheegtay laba boqol labaatan iyo shan ruux inay diiwaangeliyeen saacadihii lasoo dhaafay baxrayn waxay soo sheegtay konton iyo shan ruux inay diiwaangeliyeen wararkii corona ku saabsanaa oo isa soo taraya bal xilligan halkaa inuu joogo nabadgelyo waa hagaag kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir calasow oo inooga warramayey wararkii ugu dambeeyey cudurka corona iyo dadkii u dhintay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dowladda federaalka ah waxa ay xirtay goobaha waxbarashada oo ay ka mid yihiin dugsiyada qur-aan kariimka ah marar kala duwan ayay ku celisay in dugsiyada qur-aan kariimka aan la tegi karin waxay ku marmarsiyootay cudurka corona oo caalamka ka dilaacay magaalada muqdisho ayaa dugsiyada qur-aan kariimka ah laga xiray haddaba dowladda federaalka ahu dugsiyada qur-aan kariimka ah iyo guud ahaan diinta islaamka maciil bay u qabtaa su-aashaasi waxaanu weydiinay suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah indheer galabka soomaaliyeed
adeer aniga waxaan u arkaa in shaqadaas ay tahay midii loo soo diray inay diinta la dagaalamaan oo ay shareecada la diriraan dadkan tii loo tababaray oo loo keensaday inay tahay baan u arkaa wax cusub oo hadda ay la yimideen mahe markii horeba wax loo soo diray bay ahayd haddana waxaa marka fursaddan ay uga faa'iidaysanayaan ay gaaladu dhamaashaan ay gaaladu dhammaanayso cudurkan dadka ku dalaacay oo adduunyado dhan hadda ay ka qaylinayso ee uga sii faa'iidaysanayaan sidaasee marka dugsiyadii qur-aanka oo dhan ay yidhahdeen hala xidho masaajidii laguma tukan karo waxaasay akrinayaan marka waxa weeye waa gabaad ay u heleen dadkii muslimiinta markay u tabar waayeen oo ay diideen dadkii inay diintooda ka fuqaan inay kusii ad adkaadaan mahane yaa waxaa loo isticmaalay hadda in cudurkan dilaacay oo iyaga dhexdooda ka dilaacay oo ilaahay ku salliday inay ummadii uga dhigaan in la kala fogeeyo oo dugsiyadii la kala xidho oo islaslaamintao laga cararo oo kan la sameeyo marka arrintani waa mid ay uga faa'iidaysanayaan jirada iyaga alla ku salliday ee ku dhacday waana shaqadii loo soo diray haddii fursad bayna u haystaan baad moodaa dadka muslimiinta marka inay arrintaa ku baraarugaan aad baan u jeclaan lahaa marka waxaad leedahay dowladda federaalka shisheeyaha soo faray in dugsiyada qur-aan kariimka ah la xidho
ha shaki kuma jiro nimankan dawladda federaalka lagu leeyahay annagu federaalation maba qaadan karno dal muslimiinaan nahay oo hal diin iyo hal dal iyo dal keliya leh oo ummad wada dhalatay ah wax federaal layidha annagu maba qaadan karno marka horeba wixii loo sameeyo federaalkan ee dalka iyo dadka loo kala googooyo waxay ahayd in qolobo geed intii lagu xidho waxa iyada rabtaan loo yeedhiyo dadka iyaga ay soo dirsadeen in dadka loogu soo gabado si diinta loogala dagaalamo waad aragto haddii hadda magaalooyinka iyaga joogaan nimankan federaalka lagu sheegayo iyo nimankii soo dirsaday meelaha isla joogaan waad arkaysaa dad si loogala dagaalamaya diinta diishas iyo balaayo iyo qolo walba inta guriga wax loo geliyaa banooni heeso dahalla xun oo maxay ahayd ummadda lagu fasahaadinayo wax allaaliya wax diin la yidhaahdo oo dhanba in lagala dirirayo kuwii dhulka socday ee maamul baan nahay lahaa ee gaaladu ay soo dhisatay waad aragtay sidii dadkii sunnada ay ka muuqatay ay ula dagaalamhayaan ay ulaynhayaan gabdhihii muxajabaadka ahayo oo sharafta badnaa sida dharka looga fiiqhayo ee loola diray marka tani waa fursad ay heleen gaanadan iyo kuwa soo dirsaday nimankan ay federaalka lagu sheelahay dowlad kusheega ah dowlada waddankan kama jirtee waa fursad ay u heleen dadkan muslimiinta ah oo diintooda kula dagaalama marka waa la faray waxaan la fariina kuma dhaqaaqi karaanba nimanka waa niman la xukumo oo gacan niman shisheeyaa gacantood ku jiro nin waliba nin baa keensaday ninkii keensaday wixii uu diray waxaan ahayna ma qaban karo mana diidi karo marka waa arrin loo soo diray oo ay fulinhayaan wey in dugsiyada la xidho oo masaajida la xidho oo madaarista waxbarashada diinta ilaahay lagu barahay oo dhan la xidho oo gabdhaha dharka wanaagsan ee diinteedla qabta shareecada islaamka qabta ee dadana cawradooda asturay dharka laga fiiqo oo waxaas marka heesihii iyo qurunkii iyo riwaayadihii iyo wixii loo soo noqdo wax loo soo diray weeye marka waa wax lasoo adeegiya xaqiiqadii waa saas nimanka waa loo diray arrintan mana diidi karaan baadilka ay wadaan ba ka hor imaanaysa hadday ay nimankanu yidhahaan shareeca islaam baan ogaynaa sidii loola dagaalamay nimanka mujaahidiinta loola dagaalamaya xaqiiqo waay nin aan iyaga tooda wadina nimankan gaalada raalli kama noqonayaan inaad diintooda ay ka xoogsiirtaan oo ay gaalnimada muujiyaan oo ay gaalnimada ku dhaqmaan oo tubaakada iyo xashiishka iyo khamriga la cabo oo naagaha banaanada lagu fuulo oy naagahu dharka dhigtaan oo xaaraan oo dhan la dhex dabaasho midda ay raalli ku noqonayaan gaaladana waa midda ah nimankan marka haddayna arrintaa gaalada ay raalliga ka tahay ayna fulinin ma sii joogahayaan meesha khadkaa laga bixina iyagoo dhan inay marka gaaladu waxay raalli ku tahay keliya ka shaqeeyaan maslaxadoodaa iyaga ee adduunyahay ku arkeen aakhare nimankan shuqul kuma leh nimankana lama dhihi karo niman muslimiin hoomulaha weeye mar horeyba diintana ka xuubsiibteen gaalnimaday doorteen nin waliba dhalasho gaal buu wataa ingiriis baan ahay maraykan baan ahay holandi baan ka imid halkanaan ahay ninba soomaali baan nahay muslim baan ahay dalkan aan u dhashay dalkan waa dadkaygii maxaa lagu dhibaataynaya lagu haystaa dalkan anigaa iska leh maxaa lagu haystaa nin dhahaya oo ama dhihi karaayo kuma jiro iskaba dhaaf diin ay ka hadlaan xataa inay yidhaahdaan dalkan iyo dadkan annagaa mas-uul ka ah dowladna annagaa ummadda u ah maxay dadkani noo qabanhayaan maxaase dadkan loo laynaya ummaddaa la laynhaya taayirka baabuurka inta la mariyo laamiga lagu masaxo laga tegayo qofkani maxaa lagu dilay nin dhihi karaa kuma jiro iska dhaaf diin ay ka hadlaan iyo dadnimo ay u hadlaan midna laga arti mahayo marka nimankaanu diinta inay la dagaalamaan ba adeer macaana loo soo diray waana u tarbiyeysan yihiin gaaladuna sidaasay raalli uga noqon kartaa kamana hadli karaan waxay gaaladaa usoo dirtay waxaan ahayn kama hadli karaan xaaraan bay kartay lagana sugi maayo madaxda dowladda federaalka waxa ay dadka soomaaliyeed u sheegaan inay horumarka diinta iyo dalka iyo dadka ka shaqaynayaan ficilkooda iyo qowlkoodu marka waa iskhilaafsan yahay maxay tahay sababtu wax ka jiraaya ma jiro adeer wuxuu yidhi afafaka meella kacaame buu qofkani afka hadduu qoyan yahay wuxuu rabo ku hadlayaa in dadka wax loo qurxiyo oo wax fiican ay u sheegaanoo waxay ku dhaqmahayaan waxaan ahayn dadka u sheegaan si bilcagsi ah inay dadka wax u sheegaan haddii ayna dadka sidaa usoo marin oo wadadaa dhuuban oo beenta aynan usoo marin dadku raalli ka noqon mahayaan waana dareem durbay dareemhayaan marka waxa weye nimanku waxay u tarbiyeysan yihiin si aynan dadka wax magarataba fahmi karin nin diinta ilaahay wax ka yaano aqoon lah oo muslima oo waxgarad ah mooyeen si aynu fahmi karin dadka gaalaysiinta loo gaalaysiin si aynan dadku wada fahmi karin bay nimanku warka u sheegayaan meeshana dawlada kama jirto maraykan iyo etoobiya ka taliya iyo ingiriis iyo yuhuud dadkuna inta badan hadda waa baraarugsan yihiin in diinta lala dagaalamayo masaajida la xulahayo gabdhaha muxajabaadka dharka laga dhigayo nin walba waa ujeedaa marka dawlad wax la yidhahda meesha kama jiro dadka waxay u sheegahayaan iyo waxa loo soo dirana wax isu dhow maaha annaga dawlad baa nahay waxaa la yidhahaa barwaaqa idin gaadhsiinaynaa kanaan samaynaynaa waxay afka ka sheegahayaan midiyaha soo marinhayaan iyo wax ay qaban hayaan wax isu dhow maaha wax ay qaban hayaan wax muuqdo waay waxay sheegahayaan laakiin inay been tahay ni qof walba oo wax garanaysaa dareemaysa maxay aaway waxay sheegahayaan may qabtaan aa dalka ay maamulaan oo gaalada ay gacantooda ka bixiyaan maxaa uganda iyo burundi iyo etoobiya noo keena hadday iyaga dawlad yihiin oy ciidamo haysaan oy mas-uuliin yihiin oy madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiire yihiin maxaa iyo waxay wixii kale oo maxay qurunkaa sharciday sharcidayshiinta lagu sheegahayo hadday niman iyaga ismaamuli karo oo waxna diidi kara waxna qaadan kara yihiin maxaa kuwan u keenay maxay kuwan uga hoos gabanayaan ma mari karaan hal dariiq oo iyaga maxaase wadooyinka looga kala xidheer dadki waa maamulayna ay lahayn meelay ka adeegtaan bay lahayiin dukaamadaa laga wada xidhay sekadihii baa la qabsaday eeraboodhihii baa la qabsaday meel ummadda u fiyo ma jirto dadki maalin baa lalaynaya meel walbay ku silacsan yihiin nin ka hadlahaya waxaa arki maysid gaal burundaysa maanta haddii la dilo ama mid yuhuuda lasu la qarxiyo meel ku baktiyo waan ka xunnahay bay la soo boodahayaan ninkaas marka dadka waxaa u sheegahaya wax ay qaban hayaan ay muuqato waxay midiya ka sheegeen wax cid ay ku soconaysaa ma jirto ilaa waxay qaban hayaanba waa muuqato banaanka yaallaba ugu dambeyn waxaad la socotaa in dowlada shisheeye ciidamadoodu waddanka duulaan ku joogaan sidoo kalena maamulada jira ay yihiin kuwo shisheeyaha qudhiisa uu dhistay si danihiisa uu u oofsado maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ciidoodii la qabsaday wax iska cad weeye dadka soomaaliyeed ee la kala qaybiyey ee somalilan puntland jubbaland hebeland galmudug kan galbanfur loo bixiyey waxaan la gudboon in xooggoodii baa la kala wiiqay dadnimadoodii baa la kala qaybiyey si diintooda looga tirtiro dalkooda khayraadka dalkooda yaalla loo loo qaato dekedoodii erebordoodii loo qaybsaday dadkaas marka iyaga heesaa loo kala qaybiyey ee indhaha saarahay ee jufo jufo la isugu dilay ee hubka la isugu dhiiray waxaa u la gudboon oo keliya waddada keliya u furan waxaa weye inay hubka ay gacantooda ku jiro inay iyaga kula jeedsadaan dhibaatada meesha ay nooga timid waa nimankaa nagu soo duulay cid kale oo naga dhibaato noo keentay ma jiro annaga waan isxallin karraa waan wada hadli karraa waan sheekaysan karraa waan biyadaan kala qaadan karraa shariicada islaamkaan ku kala baxaynaa kitaabka ilaahay baa meesha yaalla nimankaan marka inaan nimankaan iska horwareejino shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta inay nimankaasu la diriraan oo iska horwareejaan oo iyaga maslaxadooda usoo ka taysadaan waxaan ahayn ma jiro dalkana xaqiiqadii dhabka waxaa adee kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo lagu maamuli karaa ma jiro dastuur iyo waxaanaa shuqul kulahayn oo aan aqoonin oo gaalo soo min laga soo minguuriyo waxba ku socon mahayaan taangi iyo diyaarad gaala soo dirtayna annagaana lagu mashquulinayaa si khayraadkeena iyo waxayna loo gurto nimankaas iyaga ah markaas in lala dagaalamo shacabka soomaalida muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay odayaashoodii in nimankaa lagu jeedsada iyaga lala dagaalamo inaan dagaalano waxaan ahayn oo maslaxada inoo furan ma jiro dalkeen iyo dadkeen iyo diinteenna waxaan ku badbaadi kartaa inaan hubka qaadano cadowga ilaahay ee nagu soo duulay ee cudurga muslimiinta nagu soo duulay ee dadkeen ilmahayna waxbarasho la-aanta dhigay ee khayraadkeenna guran hayo ee ilmahayna jaamacadaha ka baxay iyo kuwii dugsiyada ka baxayba baagamuddada ka dhigay ee dadkeenna qaxootiga ka dhigay iyagana noo soo shaqo tegey nimankaa iyaga inaan la dagaalano hubka qaadano waxaan ahayn oo maslaxadoo inoo furan ma jirto shacabka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay waad u jeedaan wax idinka qarsooni ma jiro walaalayaa ilaahay ka baqa nimankan aad iska horwareejinaan leeyahay kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah indheer garadka soomaaliyeed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي deegaanada uu ka taliya maamulka puntland waxaa dhowaan lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii ah qoraxdu markay dhacdo ayuu bandowgu bilaabanaya dhaqdhaqaaq oo idil lama ogola guddoomiyihii gobolka nugaal ee maamulka puntland ayaa dhowaan la dilay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaana sheegtay inay iyadu ka dambaysay intii bandowguu jiray waxaa xusid mudan in weeraro ay fulisay xarakada shabaabul mujaahidiin lagu beegsaday saraakiil kale oo ka tirsan maamulka puntland haddaba qalqalka maamulka puntland soo wajahay muxuu salka ku haya arrimahaasi waxaan weydiinay nabadoon cabdulaahi axmed faarax kufridiid oo ka mid ah indheergaradka ka soo jeeda deegaanada puntland waxaa waraysay waryaheena haashim cabdinaasar su-aashaadii weydiisa adeer way jirta arrintaas arrin jir dhoweeye ilaahay subxaana wa tacaalaha baadil bay faraha kula jireen ilaa waqti dheer lagana waashay kuna dhaga adaygeen marka dee hooggaa iyo ba'aas iyo baadilkaas ay ka shaqaynayaan dee hadda waa dhaxalkoodii ama waa midhahoydii ay shaqaysteen xag bini aadam iyo xag rabbiba dee baadilka ay ka shaqaysteen midhihiisiba hadda guranayaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaalaha ciddii dawgiisa ka leexata oo baadil ku faraaraygta cadaabunba u diyaaro ilaahay u diyaariyey bini aadamkuna inuu naco karaahiyaystay u diyaariyaan oo u diyaara marka adeer dhibtii ay iyagu ka shaqeeyeen weeye cabsida haystaa cid la qabtaana ma jirdho waa keligood maxaa dhacay haddee bulshadu ciday ka baqaysaa ma jirto muslimiinta meesha degan laakiin nimankan maamulka sheeganayaae cabsidu waa mid keligood ayaga ku kooban cidda la diriraysa lama yaqaan hadda haddii la yidhahya la dirirayo aad ka baqaysaan hebel iyo hebel baa na dilaya dhihi mayaan ma dhihi karaan ama heblaadna dilaysa ama hebel baa la dilaya sida ay sheegayaan weliba si khafiifay u sheegeene sida ay tahay haddii loo sheego waxa weeye makhaayad wax kama soo cuni karaan suuq ma iman karaan maxaan ku idhaahdaa guriga kama soo bixi karaan maxaa xafiis ma iman karaan wax isma weydiin karaan isma booqan karaan guri intuu isku xidho inuu markaas telefoon uu mid kale kula hadla mooyaane xorriyad iyo caqli iyo fadhi iyo tala iyo dhaqan iyo waxaas way ka dhammaadeen waana aan tilmaamay waxa ku kalifay waxay sheegeen dadka inay banda kusoo rogeen oo habeenkii een, dadka aan lagu arki karin magaalada bandow habeenkii la soo rogo macnaha amni ma lagu sugi karaa een, maadaama ay sheegeen inay naftooda u baqayaan haddee adeer see loo horta horta waxaad iska sugi kadhaa wixii aad taqaano oo kula diriraya horta marka dadweynihii oo dhan bay col ka dhigteen ummadii soomaaliyeed ayagu u nasab sheeganaya inay xukumaan muslimiintaayada meesha deganeyd bay leeyihiin kulligood waan iska xerayno iska ilaalino marka dadku haddii hadda su-aal la weydiiya dadku waan u weydiine war horta maxaa annaga bandowga yaa ka baqaysaan haddii la yidhaahdo horta su-aashaasay u baahnaayeen dadweynuhu inuu weydiiyo maxaa annaga noo xeraynaysaa annagu baqdin nama haysee dhibana nama haysee maqaaxidaha iyaga iyo noloshayada aan ka shaqaysanay maxaa naga rabtaan yaan ka baqnaa oo u xidhoonnaa maxayse bandowgaasa yuu maslaxad u yahay maxaanse macnu ilaa bandowga la rabaa inuu ku fadhiye su-aashaasay horta u baahnaayeen dadweynuhu inuu weydiiyo waxaan aad u jeclaanayaa kuna baaqayaa su-aashaas horta inaad weydiisaan dadweynuhu marka waxa weeye wax muxuu kordhinayaa hadda- haddaadan aqoonba cidkood ku dilaysaba haddaadan aqoon maxaad ishaari kadhaa waxba ma ishaari kadhid haddaad bandow samayso haddaad hadasho haddaad wax kala samayso qof ku dilayaba ma taqaanide cabsidan tan yay yay la filtaa xaggay ka timid laakiin ayagu waxay sheegayaan macnaha inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula jiraan oo waxaan hadda een, ama dilaya ama ay ka baqayaan ay ay- dad ay yihiin dad ay ku tuhmayaan inay al-shabaab yihiin hadda al-shabaab hadday yihiin oo ayagu ay yaqaaniin al-shabaab waa la yaqaan meeluu joogo oo ku cadiyaha jidha waana sidaanu ognahay ina hadda al-shabaab iyo iyo iyo iyo nimankaas hadda meesha joogaan annagu shabaab jooga oo la yaqaano halkaa maraya ma jidho shabaab intuu deegaan u yahay waa la yaqaanaa maogtahay haddayse haatan ay dhacday oo ay shabaab colaal la leeyihiin shabaab may raadsadaan maxay dadweynaha masaakiinta oo dhulkiisa aanu nufaaya ka rabaan may shabaab raadsadaan oo la diriraan haddayba leeyihiin shabaab baa la dilaya maogtahay shabaab gaalkacya ma degana maxaan ku dhaha puntlandna ma degana meel yar bay ka degan yihiin saan maqaalo ku hayno oo maaragtay ee, ee, aan u dhoweyn gaalkacyo reerna kula hayn sooma jeedid marka haddii si haatan cabsida intaa la eg ay shabaab tahay say u sheegayaan hadda waxaaba maxaana ma dhihi lahaa anugu war orda oo wax nololya geeri wax kama dhexeeyaan waxaana geerida way ka foolxun tahay hadda wa- haddii aad shabaab waxaa ku diridheen kala heshiiya anugu saasaa badala ku soo jeedin lahaa laakiin anugu maba qaba waxay ka baqayaan inay shabaab tahay waxaan u malaynayaa waa masiibo kaloo ku timid weeyaan u malayn ya marka saasaan u malaynaya waxaan dhihi lahaa kala heshiiya Een, waa hagaag marka dadweynaha haddii een, masaalixdoodu maxay ugu jirtaa ayaga macnala gudboon oo dadweynaha ugu baaqaysa maadaama aad sheegta dadweynaha inaysan cid ay ka cabsanayaan aysan jirin oo masal- macnaha een, amnigooda qalqal ku haysa aysan jirin haddana ay dhibana ay u yihiin maamulka puntland oo maaragtay in badan bandow lagu soo rogayo oo danahooda ay kala wadala yihiin macnaha maxaa la gudboon dadka shacabka dadka shacabka waxaa la gudboon dadka kan inay yidhaahdaan warba horta kaalaya waxaydan hayaa maxay yihiin annaga waxba nama hayaan cabsanna mayno dhibna ma ogin shabaabna annagu kamana baqno shabaabna uma naqaano cid laga cabsadee haddaad idinku eh, maxaad ka baqaysaan horta su-aashaas in la weydiiyo waa ku soo celiyeen Eh, maxaan ku dhahdaa waana waana waana su-aal lagama maarmaanana weeye marka ama inay yidhaahdaan war naga taga annagu waxaad sheegaysaan garan mayne oo waxa weeye annaga ma dan nooma haysaan danad noo haysaan sababta waxa weeye marka laleeyahay bandow marka laleeyahay dowladaha calmaaniga ahaa sameeya ee inay oo lagu yaqaanaa inay yidhaahdaan markii dhibaato soo diristo mataqaanaa oo la yidhaahdo dadka waxbaa ku dhacaya ama maxaan ku idhahdaa dukaamadaa la jabinayaa ama dadka gabdhaha la afduubayaa ama maxaan ku idhaahdaa ee, ee, tuugaa jidha ama maxaa jidha So, oo la yidhaahdo dadweynaha loo baqo dadweynaha loo baqo ayaa dee la soo rogaa iyadoo la rabo dadweynaha amnigiisa in la sugo laakiin reer puntland iyo dadka gaalkacyo iyo puntland degani cid alla cid aanagu ognahay ay ka cabsanayaan iyo dhibaato jidha midna ma jirto sida muuqatana hadda ayaganbaa dhibaato ah ayaganbaa dadkii dhibaato ku samaynaya marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa war dhibaan ayaga ahayn idan ma haysa iska fujiya iskala hadla haddaan hadalku deeqina wixii deeqa kula kaca saasaan dhihi lahaa adeer moogta dadweynaha ugu baaqi lahaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi axmed faarax kufridiid waxa uu warramayay wariyaheena haashim cabdinaasir qayb kale oo waraysigiisa ka mid a oo uu kaga hadlay cudurka corona insha allah wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogo doontaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
magaalada saako ee walaayada jubbooyinka waxaa ka dhacday munaasabad loo qabtay arday loo soo gebagabeeyey tartan qur-aan akhris ah kaas oo loogu diyaargaroobayay tartanka bisha barakaysan ee ramadaan ee la filayo in walaayadka islaamiga ah uu ka dhaco weriyaheena maxamed cali aadan ayaa warbixintan inoo haya أثمر الجهد فاك الثمرة يا فؤادا بالختام ازدهرا مذ حواء الكتاب نوره جاوز الشمس وحتى القمر
xafladdan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay masjidka axmar ee degmada saakow kaasoo dhowaan lagu qabtay tartan qur'aan akhris ah culimmo waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay xafladda waxaana dadka wejiyadooda laga dheehanayay farxad aad u weyn mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad qiimo badan oo ka hadlaysa fadliga qur'aanka kariimka ah intaasi kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankii loo qabtay ardayda iyadoona abaalmarinno la guddoonsiiyey xafladda ayaan ku guda jirnaa insha allah haddana waxaan gudagalaynaa kashfu darajaat wa ikhraaju ljawaa'is haddana nataa'ijtii ayaan gudagalaynaa ardayga ugu horreeya oo kaalinta soddonka ah ku tartamay waxaa loo yaqaanaa cabdullaahi isxaaq soddon jus ayuu ku tartamay soo istaag cabdullaahi wuxuuna ka socdaa madrasada sheekh cabdisuufi buundadiisana waa sagaashan iyo sagaal mumtaas weeyaan haddana jawaa'istiisa ayaa la guddoonsiin doonaa haddii allah subxaana wa tacaala yidhaahdo ardayga labaad waa cubayd ismaaciil cabdilwahaab wuxuu ku tartamay soddonka jus madrasada wuxuu ka socdaa madrasatu abi hurayra buundadiisana waa sagaashan iyo toddoba mumtaas haddana insha allahu tacaala jawaa'istiisii ayaa la guddoonsiinaya ardayga saddexaad oo soddon ku tartamay waa shucayb daawuud cali shucayb daawuud cali oo ku tartamay soddonka jus wuxuuna ka socdaa madrasada imaamuuljazariya ardaygaas buundadiisu waa siddeetan iyo sagaal jayid jiddan insha allahu tacaala ha soo istaago falatafadil mashkuura ku wareej jazaaka allahu khayr halkaasi waxaa nooga dhammaaday soddonkii jus ayaa noo dhammaatay haddana waxaan gudagalaynaa kaalinta shan iyo tobanka wiilasha ninka ugu horreeya oo kaalinta koowaad galay waa maxamed xasan geedow wuxuu ku tartamay shan iyo tobanku jus wuxuuna ka socdaa madrasada abi hurayra buundadiisana waa mia fil mia waa mumtaas weeyaan haddana waxaa lagu wareejinayaa jawaa'istiisii jawaa'istiisii ayaa lagu wareejinayaa ardayga labaad oo shan iyo toban ku tartamay kaalinta labaadna galay waa cali cabdilcasiis wuxuu ku tartamay shan iyo tobanku jus wuxuuna ka socdaa madrasada uxud buundadiisana waa sagaashan iyo sagaal mumtaaz weeyaan mumtaaz weeyaan maa sha allah jawaa'istiisa ayaa lagu wareejinaya haddana ardayga saddexaad waa cabdilkaafi maxamed wuxuu ku tartamay shan iyo tobanku jus wuxuuna ka socdaa madrasada daarulfurqaan buundadiisana waa sagaashan iyo shan mumtaaz weeyaan halkaasi waxaa nooga dhammaaday kaalintii shan iyo tobanka haddana waxaan gudagalaynaa kaalintii tobanka qaybta wiilasha arday ugu horreeyo kaalinta koowaad ka galay tobanka jus waa maxamed aamiin maxamed wuxuu ku tartamay tobanka jus wuxuuna ka socdaa madrasada daarulfurqaan buundadiisana waa mia fil mia mumtaaz weeyaan haddana waxaa lagu wareejinayaa jawaa'istiisii ardayga labaad waa khaalid sigad wuxuu ku tartamay tobanka jus wuxuuna ka socdaa madrasada uxud buundadiisana waa sagaashan iyo sagaal dhibac shan mumtaaz weeya isagana ardayga saddexaad waa cabdiraxmaan maxamed xasan wuxuu ku tartamay tobanka jus wuxuuna ka socdaa madrasada imaamuuljazariya buundadiisana waa sagaashan iyo sagaal mumtaaz weeyaan haddana insha allahu tacaala waxaa lagu wareejinayaa jawaa'istiisii ayaa lagu wareejinayaa halkaasi waxaa nooga dhammaaday insha allahu tacaala wiilashii كم تمناها امرؤ ما قدرا hadda waxaan gudagalaynaa natiijadii waxaan gudagalaynaa gabdhihii ee musaabaqada galay ee muxaafad saakow dugsiyadana ka kala socday gabadha soddonka kaalinta koowaad ku qaaday waa maryam aadam maxamed waxay ka socotaa madrasada abi hurayra soddonka jus ayayna ku gashay kaalinta koowaad buundadeedana waa sagaashan iyo lix mumtaaz weeyaan insha allahu tacaala haddana waxaa la guddoonsiinayaa jawaa'isteedii insha allahu tacaala ardayda labaad waxaa weeyaan xafsa cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo ka socota madrasada khadiija bintu khuwaylid soddonka jus ayay ku gashay tartanka buundadeedana waa siddeetan iyo lix jayid jiddan insha allahu tacaala ardaydaas insha allahu tacaala ha soo istaagto labadaa arday baa gashay xagga gabdhaha soddonka haddana insha allahu tacaala waxaan gudagalaynaa kaalintii shan iyo tobanka xagga gabdhaha insha allahu tacaala gabadha shan iyo tobanka kaalintii koowaad ka gashay waa xafsa maxamed aadam oo ka socota madarasada ibnulakwac shan iyo toban bulso ayaynu ku tartantay buundadeedana waa sagaashan iyo sagaal mumtaaz gabadha labaad oo kaalinta labaad gashay shan iyo tobanka waa sacdiya cumar maxamed oo ka socota madarasada rixaabul qur'aan waxay ku tartantay shan iyo tobanka jus buundadeedana waa sagaashan iyo toddoba mumtaaz weeyaan gabadha saddexaad oo kaalinta saddexaad gashay shan iyo tobanka waa maymuun xasan nuur ka socota madarasada imaamuljazariya shan iyo tobanka jus ayayna ku gashay tartanka buundadeedana waa sagaashan iyo afar mumtaaz weeyaan soo istaagta si loogu wareejiyo jawaa'isteedii waxaan gudagalaynaa kaalintii tobanka gabadha ugu horrayso kaalintii koowaad gashay waa qamar cabdulaahi sheekh cali waxay ka socotaa madarasada ibnulakwac waxay ku tartantay tobanka jus buundadeedana waa mia fil mia gabadha labaadoo tobanka kaalintii labaad ka gashay waa nasra maxamed xusein oo ka socota madarasada imaamuljazariya waxay ku tartantay tobanka jus buundadeedana waa siddeetan iyo sagaal jayid jiddan hase ha timaado nasre insha allah si loo guddoonsiiya jawaa'isteedii gabadha kaalinta saddexaad ka gashay tobanka jus waa carfoon axmed sheekh waxay ka socotaa madarasada albushra waxay ku tartantay tobanka jus buundadeedana waa siddeetan iyo shan jayid jiddan waa gabadha ugu dambaysa halkaasi marka waxaa nooga gabagaboobay darajaadkii kashfintoodii iyo jawaaistii bixintoodii ayaa nooga dhammaatay allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan ardayda kaleeta oo aan la sheegin buundooyinkeeda ayaguna waa mumtaaziin laakiin kaalin waa la kala qaadi buundaa lagaga qaadaya kaalinta nin kasta marka wuxuu galay derbiga ayaa looga dhiganayaa ka fiirsada buundooyinkeeda haddii allah subxaanahu wa tacaala qaar ka mid a nuqabada ama nabadoonnada qabaa'ilada oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin xafladda loo qabtay ardayda kaalimaha gashay
mahad dhammaantii ma iskulahaa ilaahay ilaahaygaas uunay galdoysiyey nimcooyshii faraha badan oo laan koobo korno nimcat alislaam waaliimaan amni istiqraar iyo nicmadan aad una haysano ogeeka alxamdulilah wa in tucduu nicmat allaahi laa tuxsuhaa may maadaha geeg oo ilaahay mahadis ah inuuna roogna tartan oo la tartamo qur-aanka kitaabka allah iyo sunnadiis ilaahay hana diirta horta kamaadyaana may jirtay waagii hore dowladihii hore almaaniga tartamo badan ma dhihi jeerna tartan oo diimeed oo saacamal xaflad landhakaw oo abaalmarin lakabiyow marka tan ilaahay hana diirsaa kamaadsan taagna may la keenay nimcooyin oo la keenay waa deg badan oo shuhada dhijo oo bi yaa la ka deeri ma mar isku deeri marka ilaahaygaasa ka mahadsan iyaalka geedka alxamdulilah may laamar kororto maasha allah tartamayaalka iyaal yaryar iyo haayaan wala kaalamo galay may laamar koro maasha allah ilaahay xafidiyo macallimiintii iyo waalidiintii waqtiga biidina iyonna ilaahay xafidiyo may lahaa tankeela macallimiinta sada la sheegay magaaladan dugsiyaaya badan yihiin ciyaalka kooyna geedka toban dugsi amala la sheegay yeedan aftiya xoogaa macallimiinta mayngataa sumcad xumo magac xumo may lahaa maktab oo dacwa in isdaaba surumo dugsiyada macallimiinta naftiyo la mutaabaceeyo may weelay macallinka haddii isnaftiis gaabi in la sheegay meelisku gaabi waalidiintana may lahaa iyaalkiin daawasurumaa macallinka iyaalka halba taabaceeyoy unugaana kiishaani intaasina kii rooga may daari may tartan hangalo waay waalidiinta yadaa lugfadee alxamdulilah xadiidkii hay usmaan bin cafaan oo haddoo dhali sheegay khayrukum man taclama alqur'aan wacalamuhu manaa markii la yidhi qur'aanka lanka dadka bari waan baraday waana ka camal falay dadka bari iyaanka fadla badan may lahaa macallimiinta ciyaalka iyo waalidiintaba in oo la dadaalo tartanka naftiis ciyaalka dugsiya lema eh may lan baahanyaa in ganacsatada odayaalka kulli ha ku qayb galaan ee tartanka qur-aanka masaabaqada soddonka jus iyo toban shanta jus iyo tobanka jusba ini mar walba sano walba ciyaalle ha ku qayb galaan dadweynaga ha ku qayb gala macnaha may tusaase in ciyaalka walba baradka walbardaan mayla dadwooyinka naftiyo ayna walbardaan halka dadaalo insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxa weeyaan waxaan la kulannay galabta oo galab adduunyada ka mida ah barwaaqo aad u weyn oo aan la soo koobi karin oo indhahayaga iyo dhegahayaga iyo maxo walbaba iyo qalbigeenna oo wax weyn oo soo jiitay baa noo muuqanaya nimcooyin waaweynaa noo muuqanaya dad dadaalay oo ilaahay dankiisa carruurtoodii ku dadaalay oo ilaahay macallinkii dadaalay oo ilaahayba haddaan laga waayin ardadii dadaashay baa noo muuqanaya waxaad arkaysaa gabdh- ilmaha maanta qaadanayay ee sh- ee la siinayay musaabaqada waa toddoba jir iyo siddeed jir wey marka waa ilaahay mahadi maasha allah ilaahay ha xifdiyo shidada allah ka hayo Een, waxaan ag dhigayaa marka qofka intaas ku soo dadaalay oo shalay dhalay oo soo koriyey ee, waxa weeye wixii kuu haray wax badan weeye waa maanta alxamdulilah soddon jus an- wiilkii ku tartamay ama gabadhii ku tartantay waxaa lagaa rabaa inaad haddana gaadhsiido haddii ilaahay nolol idiin ogolaado inay shiikh noqoto gabadhu oo wiilku shiikh noqdo oo ummadda oo waxbaro adiga marka si aad janno u hesho oo jannada hadda shiikhu taajka uu noo sheegay ee, dadka qaatay aad ka mid noqotaan oo maalinta qiyaame aydnaan aad dadka dhumay ka mid noqon oo aad barwaaqowdaan waxaa laydinka rabaa halkaa inaad ku dheganaataan oo ilaa shilin idiin dambeeyo ama caqli idiin dambeeyo ilmaha ilaa ay iska- isaga fillaanayaan in aad ku dheganaataan ood ku aad diinta ilaahay ku xafidaan ayaa laydinka rabaa xagga waalidka weeye midka labaad macallinka weeye macallinka waxaan leenahay ee, ilmaha laydinku ammaanaysay sidaa hadda ugaasku ka dhawaajiyey waa runtiis ilmo ammaano ah oo ilaahay qowlkiisa inaad bartaan ayaa laydinkugu keenay ee, waxa weeyaan marka ammaanadii inaad gudataan lagaa rabaa adduunya waxba ma tarayso culummadaa noo sheegay mid tegaysa weeye oo laga tegayo oo wax qiimo aan lahayn waatan ilaahay uu leeyahay haddiiba adduunya agtayda wax qiimaad ka leedahay oo garab kaneeca wax la ka leedahay gaal waxba kama dhadhamiyeen marka adduunyada noocaas u taalla ee ha isku hadlaynina wixii laysku hadlayn lahaa waxa weeye waxa ilmaha barayso sababtu way tahay waxaa la yidhi qofka ugu wanaagsan baa tahay marka haddaad kula dhacdo haadaan wixii u wanaagsanaayey oo ilaah- ilaahay kuu dhibay oo dadku kuu dhibay hadday haadaan kula dhacdo dhibaato weeye macallin hurdada ka kac haddii kii hurdada ka kacayow ku dar marka waalidkana intaa aan idhi ayaa ku filane waxaa laga rabaa inay isgarab taagaan macallinka oo marna noloshiisa ay isgarab taagaan marna ilmaha ay ku tarabiyeeyaan dugsiga oo aanu marna hadduu habarta ka dhuunto adooga ka dhuunto macallinka ka dhuunto canugu waxuu noqonayaa waa dhumayaa marka arrintaas waa arrin wada qaabilsan guud ahaan marka waxaan leeyahay ha la qaato sida rag u tartamay ha loo qaato nin deriskaaga hadduu birimiya kaa qaato waad ceebowsa adna aad qaadan weyse marka waxuu hayaad haysaa shaqaduu qabanayaad qabanaysaa waad qaban weysay marka haddaad tidhaahdo anuu ma qaban karo wanaaggay ka mid tahay marka intaa waxaan ku soo celcelinayaa waa ardada iyo macallimiinta iyo waalidka waxa weeyaan eh, markaa intaa ka gudbo waxa aan sugaynaa oo aan rabnaa waa waxaan u soconnaa waa aakhiro waxa aan rabnaana waa janno jannada jannaatu fardowsa aclaa sarraysaan rabnaa war walaalayaalow waxaad yeelaysaan adduunyada tan oo mid laga tegayaa waxbaha ku falinina waxaad saadka oo loogu aakhiro lagu aadayo ka ka qaata bas laakiin ha ka dhiganina wax aad berri joogaysaan waa laga tegayaa walaalahabaa tegay aabbaha aad tegay hooyada aad tagtay aabbaha aad tegay awowgiibaa tegay kii la- labaatanaadaa tegay ciidaa cunta sidaas baadaad ciiddu ku odanaysaa maanta fursad baa taalla ilaahay waddadiisiyaa taagan waddada ilaahay ha la qaado waddada ilaahay ha la qaado annaga dhammaanta allahna xifdiyo jannaatu fardowsa allah isugu kaana geeyo kuwa loo naxariistay ee ilaahay maalinta qiyaama u naxariista allah nagu daro wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid ka mid a waalidiintii ka soo qayb galay xafladda ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey munaasabadda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد آم، إلهي سبحانه وتعالى مهله عليه مسلمين نقد غي نمعة الإسلام والإيمان نوغو داقي مكان كان شرفت لأسوه كان كياني maxaan mahad ballaaran u celinayaa allah subxaana wa tacaala kadib mahad labaad waxaan u celinayaa macallimiintii soo dadaashay ee ardadii usbuucan waxbarashadooda meeshaan ay ka dhacaysa iyo tijaabadooda waan u mahadcelinayaa waxaan kaloon u mahadcelinayaa guddigii culummadii dadaashay ee dulqaadka muujisay ee wakhtiga bixisayna waa u mahadcelinaya waxaan leeyahay jazaahu allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina ha badiyo waxaan leeyahay guddigu way dadaaleen eexna lagama filahayo wanaag unbaa laga filayay wanaagina way soo gudbiyeen tabartooda jazaahu allahu khayr intaa waxaan ku darahayaa haddii aan nahay waalidiinta waxaa muuqanahayo waxbarasho aad iyo aad u qiimo badan waxbarashadaas haddayna dadku ayna iska wada garabsan waxaa weeye meel bay beeli ma tiirka hadduu afarta tiir saddexda tiir haddaan guriga loo taagin laba tiir ma taagnaanayaan macallimiintu haddayna helin waalid garab taagan oo caruurtii dhankooda ka tarbiyaynayo caruurtu waxaa weeye macallimiintu kuma filnaana waxaan leeyahay waalidiintu fursad bay haystaan waxay og yihiin degmooyin ugu xeeran in dugsiyaashooda ayna shaqaynaynin annagana waxaan leenahay dugsiyaashannada dhiig bay ku shaqaynayaan dhiig rag bay ku shaqaynayaan haddee yaa ka wanaagsan maanta haddii qur-aanka aad rag dhiigga aad ku barato idaa yaa ka wanaagsan waxaan leenahay marka fursadda aan ka faa'iidaysanno fursad baan haysannaa ilaahay subxaana wa tacaalaana hanoo kaamilo fursadda intaasaan kusoo gabagabayno jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaan waraysanay ardaydii kaalimaha hore gale qaarkood iyagoona dareenkoodu ahaa sidaan cabdulaahi isxaaq maxamed madarada tushe cali suufiya soddon gujus adig kaalintee gashay kaalin kuubad kaalinta koowaad inaa keenta ma rajaynaysa
haa alxamdulilah kaalin kuubad ile farxadda iyadan fayrin damaasha alxamdulilah ilaahay fuusay ilaah ka macdan miriyaan shan bool ee maamada kutaabiya taran maxamed xasan jiido madarasatabi yuriida toban shan kaalintee keenta adig kalan kuwed maxaa qaadatay konton dolar camaama cad iyo kutub qur-aan waa ku faraxsanaa maxamed aamiin maxamed madarasa daarufuqaa toban jus ayaa ku galay kaalan koowad waxay maleyn iyo camaamad iyo kutub iyo hatar aadaa u faraxsanahay ملاي عبد الله إسحاق مدرسة خصوصي على السوفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون محمد حسن جدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى محمد تميم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين dhowaan ayay ahayd markii tartan loogu diyaargaroobayay musaabaqada qur-aanka kariimka ah ee bisha barakaysan ee ramadaan uu ka furmay degmada saakow waxaana xusid mudan in degmooyinka kale qaarkoodna uu tartankan oo kale ka jiro intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaan barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فمنه ارتويت أنا الضامي